galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in la mamnuucay jidgooyooyinka la dhigo wadooyinka ee aan sharciga ahayn iyo weliba maleeshiyaadka hubeysan ee sida sharci darada ah hubka ugu sita magaalooyinka dhexdooda amaradan cusub ee dhinaca amniga ayaa wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle isbaarooyinkaasi laga bilaabo saacaddan dowladda galmudug waxay u sheegaysaa masaafirka iyo dadka reer galmudug iyo dadka kale soomaalida meesha maraya dhammaanba in la qaada arrintaasu iyadoo aan wax dhiiga ku daadan iyadoo aan wax dhibaataa lagala kulmin waxaana goobihii jooga oo si nadiifa u jooga ciidanka amniga ee booliska iyo daraawiishta oo iskaashanaya waxaa la mamnuucay dhammaanba daraagiska soo gala magaalada khaasatan qamriga oo fara badan deegaanka fara badan deegaanka ku hayay in dhammaanba qamriga uusan soo geli karin gaadiidka qamriga lagu qabto gurigii loogu qabto qofkii lagu qabto waa waa la xidhaya sharcigaa la horgeynayaa waxaana loo digayaa dadka reer galmudug inaysan qofka dembilaha ah ee dembida noocaasa ku tillaabsada aysan ka daba imaanin aysan aysan daminan aysan oranin qof baan laka xidha hadda oan id cid la xidhin waa in qof waliba qofkii amarka ka qaata uu maaragtay uu qabto waxaa kaloo laga digayaa dhallinyarada dhallinyarada isleh wuxuu waa hadal wuxuu waa waa waa isku sawir wuxuu wax saas usii soconaya maaha ee aan dareensannahay qaar ka midii inay quraacda u dhow laamiga iyo meelaha kale ay ku gagambanayaan waxaa la go-aamiyey qofkii qori wata oo aan ka mid ahayn ciidanka galmudug oo aan ka mid ahayn ciidanka kow iyo labaatanaad oo aan shaqo aan loo diray aan haynin ee lagu arka waddada asagoo wax ku dhibaataynaya la xiri maayo meeshiisa lagu dilaayo la xiri maayo meeshiisa lagu dilaayo awaamiirta dowladda galmudug soo saarta wey waxaan rabnaa oo ay awaamiirta dowladda ka mid ah in dhammaanba laga soo bilaabo saakay gaalkacyo iyo meesha la gurceel wax isbaaraha miyaalin wixii yaallaa oo joogaay waa kontarollo sharci ah oo dowladda galmudug leedahay arrinkaas ayaynu shirkeennu jiraa'id ku saabsanaa waa guul weyn nabadday wax ka taraysaa sharafteenay wax ka taraysaa dowladnimadeenay wax ka taraysaa awaamiirta dowladda waxaa ka mid ah hay-adihii shaqada ku lahaa haddii ay ahaan lahayd canshuuraha haddii ahaan lahayd maxaanku idhahdaa nabadgelyada hay-ad waliba xafiiskeeda waa loo diyaariyey waa inay ka howlgasho saacadaha soo socda oo ay uga adeegto bulshada waa in bulshada loogu adeego dhagaha shacabka gobolka mudug ugubku ma ahan inay maqlaan waxaa la qaaday isbaarooyinka sharci darrada ayaa la inta udhexaysa gaalkacyo iyo gelinsoor oo waxaa loo wareegay galmudug maxay tahay ballanqaadka aad fidinaysaan in mar dambe aysan dib ugu soo laaban jidgooyooyin sharci darraa inta udhexaysa gaalkacyo iyo gelinsoor ballanqaadkaanu fidinayna waxa weeye dhammaanba dal iyo dibad darajo kastoo ay leeyihiin ama dowladda ha ku matalaan federaalka ah ama dowladda galmudug ha ku matalaan ama waxgaradnimo iyo maskax ha ku matalaan ama xoog kasta ha lahaadaan ama ciidan ha ahaadaan dadka gobolka mudug degani shirar isdaba joogaha iyo howlo socday oo maalmahanba lagu howlana waxaa lagu guulaystay in la iskaga meel noqdo ciddii waddo gasha ciddii qamri keenta ciddii fawdo keenta ciddii kala dambaynta oogaasiama weyda in gacan bira lagu qabto oo wasaaradda amniga looga dambeeyo ayna tahay dembilayaal haatana shirku wuxuu ahaa in haddii la aan maaragtay aan dadka saa u sheegno wuxuu su-aasha haddaan usoo laabdana wuxuu kaga duwan yahay awood ciidan iyo ku talagal qorshaysan oo dowladda cusube galmudug ay diyaarisay ayaa diyaarah cududii iyo kala dambayntii iyo nidaamka hawsha qoban lahayna waa diyaarinay waana diyaarsan yahay maleeshiyaadkii hubaysnaa intaasi jidgooyooyinka iyo u taalay inta udhexaysa gaalkacyo iyo gelinsoor oo aan ognahay inay yihiin dhalinyaro badan oo aad u hubaysan maxaa iyaga u qorshaysan waxaa loo qorsheeyey dhalinyarada hubaysan ama tignika ha wataan ama kuwo kale ha wataane qaar ka mida waxaad ogtihiin in haddeerba gacanta ay la geliyey dowladda galmudug inta kale ee hartana intana waa ka sheegaya waana loo sheegay waxaa loo cayimay ama loo cayimayaa goobo ay degaan lagu kafaalo qaado noloshooda lagu tababaro lagu kala saaro qaabka ay ciidanka ugu kala darajo sarreeyaan ayaga iyo hubkooda waa lagu qarameynayaa waxayna ka mid noqonayaan daraawiishta galmudug ee sugi doonta amniga iyo horumarka iyo wanaagga galmudug saaka u bilowday cududu sugi lahayd ayay noqonayaan intii tababar looga baahan yahay qaab ciidan loo habeynayana meelihii loogu talagala waxaa kafaala qaadaysa dowladda galmudug wasiirka amniga ayaa arrintaas loo saaray axmed macalin fiki isagaana haddii ilahay ku nooyahay dowladda wakiil uga ah saacadaha soo socda iyo saacadaha soo socdana dhallinyaradaasu waxay noqon doonaan ama wayba noqdeenba kuwa gacanta galmudug gala oo galmudug la shaqeeya kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagleh oo u waramayey wariyaha v o e da cabdiwaaxeed macalin isaaq